بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu ku dhex jirnay kitaabu lxaji xadiidka waxaa inoogu dambeeyey laba boqol iyo labaatan iyo sideed xadiidka cabdullahi bni cumar inta aynu markaa baabulhadyi baan ka bilaabaynaa intaynu hadyiga u gudbin ayaynu wax yar waxaynu khulaasaynaynaa xadiidkaas waxa uu caddeeyey nabiga calayhi salaatu wassalaam inuu xajiyey xaju qiraan manaasigta xajkana wuu caddeeyeyoo saddex nooc inay yihiin oo qofku waxa weeye uu xajin kara xaju ifraad iyo xaju tamatuc iyo xaju lqiraan marka nabiga calayhi salaatu salaam isaw qiraan buu xajiyey waayo hadyigii buu soo kaxeeyey saxaabadana wuxuu amray markii maka la yimid qofkii aan hadyi wadan inuu xajkiisii u bedelo sida baabulfaski inoogu imaan doonta inuu xajkiisii u bedelo cumra haddaba culammada waxaa khilaaf ku jira hal xaja nabiyu sala allahu calayh waali wasalam mufridan nebigu maxaju ifraad buu xajiyey oo cumro kuma darin miyaa mise qaarinan cumro iyo xaj buu isku daray mise tamatuc saddexdaas keebuu nebigu xajiyey ayaa khilaaf ku jira khilaafkana waxaa keenay waxa weeye adilada soo aroortay ayaa waxa weeye kala duwan qaar culimmadu waxay arkeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu xajiyey xaju ifraad qaarna waxay ka fahmeen adilada inuu xajiyey xaju tamatuc qaarna waxay ka fahmeen inuu xajiyey xaji waxaweye xaju qiraan haddaba culummada ka fahamtay adilada baana khilaafku ka yimid oo saxaabadu qaabka u wariyeen ayaa khilaafku ku soo arooray saxiixeynka iyo waxa weeye cidda macnaha u fahamtay inuu xadiidkan waxa weye xadiidka saxiixeynka oo caa-isha ayaa waxay leedahay waxa weeye nabiga calayhi sala slam xajat lwadaaci markii uu xajiyey saxaabadii nabiga waxaa ka mid ahaa mid waxa weeye ifraad xirtay waxaa ka mid ahaa mid tamatuc sameeyey oo xaj iyo cumro isku daray waxay tiri wa ahalla rasuulullahi sala allahu calay wasalam bilxaji xaj ayuu nebigu xirtay ha qaabkaa marka ay u qaybisay baa culamada qaar waxay ka fahmeen inuu xaju ifraad xirtay kaasi waa qowl marka culamada qaar baa ku tegey qaarna culummada waxay ku tageen in badan inuu nabiga calayhi salaatu wassalaam uu xajkiisii ahaa waxa weeye tamatuc oo waxa ay deliishadeen axaadiis badan oo laga fahmayo inuu waxa weeye nebigu tamatuc sameeyey oo aada iyo aada u fara badan oo imaamu muslim iyo keyrkii iyo kulli ay wariyeen inuu nebigu calayhi salaatu wassalaam waxa weeye ay ka laga fahmayo leanna hadda xadiidkii cabdullahi ibni cumar ba waxaa ku jirtay tamataca nabiyu sal l l slam ha bilxaj bilcumrati ila alxaj ayaa ku jirtay calaa kulli xaal adiladaasoo dhan ayay culammadu marka isku khilaafeen qaarna culammada waxay ku tageen inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xajiyey xaju qiraan waana kan ugu adilo badan oo ugu axaadiista ugu badan tahay axaadiista ugu badan kan ay ku soo aroortay waxa weeye xajiga la yidhaahdo inuu nebigu xajiyey xaju qiraan waayo aad iyo aad ayaa axaadiis badan ugu soo aroortay ibnulqayim aljawzi raximah allahu tacaala kitaabkii zaad ulmacaadka ayuu aad iyo aad ugu soo aruuriyey qolo walba waxa weeye waxa ay deliishatay khulaasadu marka waxa weeye masaladaas nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu sameeyey xaju qiraan xaju qiraan ayuu sameeyey sheikh islaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala waxa uu yidhi sawaabtu waxa weeye axaadiitan oo dhan horta imaamu axmed baa waxau leeyahay laa ashuku kama shakiyaayo ana nabiya sala alla alay slam xaja qaarinan inuu nebigu xajiyey xaju qiraan marnaba shaki iga geli maayo waayo axaadiid aad u fara badan ayaa ku soo aroortay oo riwaayado aad u fara badan ayaa ku soo aroortay saxiixeynka iyo keyrkoodba ay wariyeen sidoo kale sheekh islaam ibn taymiya raximah allahu tacaala ba wuxuu yihi markuu iswaafajinaya axaadiitaas wuxuu yihi kulli waa saxiix axaadiita waa la jamcinayaa qofka u wariyey saxaabada ka mida oo wariyey nebigu inuu xaj ifraada uu xajiyey wuxuu u jeedaa ay acmaashii xajka iyo wuu kala saaray cumradii oo markuu cumradii dhameeyey kabacdi haddana acmaashii xajka buu gaar u sameeyey oo wuu ifraadiyey waka kan yihi tamatuc buu sameeyeyna wuxuu u jeedaa hal sano ayuu cumradii iyo xajkiiba isku daray oo waxa weeye macnaha qiraanka iyo tamatuca ayaa isku macno dhow oo qofkii isku dara ayaa la yidhaahdaa tamatuc sanadkaa qofkii waxa weeye qiraan sameeya oo aan dhexdooda xalaal noqonna waxaa la yidhaahdaa qaarin marka qofkii haddii uu labadii intuu isku daray oo soo xajiyey oo haddana markaa waxa weeye uu cumro iyo xajba isku daray haddii uu dhexdooda xalaal noqdo waxaa la odhanayaa tamatuc buu sameeyey hadduuna dhexdooda xalaal noqon bishardi waa inuu hadyiga soo kaxaystee waxaa la odhanayaa qiraan buu sameeyey intaa weeye markaa macnaha masaladaas khulaasadeeda looga baxayo sawaabtuna waxa weeye sida axaadiis oo dhan ku caddahay oo axaadiis fara badan ay ku soo aroortay inuu nebiga calayhi salaatu wassalaam xajiyey xaju qiraan oo uu maadaama hadyigiisi uu soo kaxeeyey axaadiisteedana ku caddahay haddii uu nebigu markuu ka tamaniyey haddaan hadda joogi lahaa maba soo kaxeeyen buu yidha hadi waxay kaloo haddana masalo labaad culamadu isku khilaafeen manaasigtan la samaynayo alansaaki halaata saddexdan qiraanka iyo tamatuca iyo ifraadka kee ugu fadli badan saddexduba markay isla ogolaadeen inay bannaan tahay ayay waxay yidhaahdeen kee ugu fadli badan sida mashhuurkaa waxa weeye oo culammadu u badan yihiin tamatuca ayaa ugu fadli badan imaamu axmed waxa uu yidhi kama shakiyaayo inuu nebigu qiraan uu xajiyey laakiin inuu nebigu ana rasuul lah sal slam kaana qaarinan waxa uu yidhi walmutcatu axabu ilay waxaana jeclahay tamatuca liannahu amarka nebiga ayaa ka awlaysan maadaama nebigu uu amray oo uu yidhi tamatuc sameeya kabacdina uu yihi low istaqbaltu min amri ma stadbartu maa suqtu lhadya hadyi ma soo kaxeeyeen wala xalaltu macakum saxaabadu markuu amray inay xalaal noqdaan oo yidhaahdeen rasuulka hadda xalaal maad noqon buu yidhi aniga hadyiga ay xanibaye idinku xalaal noqdo maadaama idin hadya wadin marka culammadu taana waxay in badan ka qaateen inuu maadaama tamanigaa uu nebigu sameeyey haddii xilligaa ay ahaan lahayd inuu nebigu soo kaxeeyeen hadi haddaba saddex qowl bay afdaliyadaanna culammadu ka leeyihiin qowl waxa uu leeyahay waxaa fadli badan sidii nebiga in la sameeyo waa qowl laakiin qowlka culummadu u badan yihiin waxa weeye waa tamatucaa fadli badan qowl saddexaad baa jira oo ibnu qayim iyo waxa weeye ay mareen iyo waxa weeye sheekh islaam ibnu taymiya iyo oo odhanaya qofkii hadyi soo kaxeeya waxaa u fadli badan qiraanka oo ma xalaal noqonayo taasaa u fadli badan sidii nebigaba calayhi salat slam uu sameeyey qofkii aan hadyi soo kaxaynna tamatucaa u fadli badan qowlkaasaa marka adilada oo dhan jamcinaya oo lagu wada jamcin karaa wallahu aclam baabka koob iyo tobnaad waxa weye baab lhadyi hadyigu waa xoolaha loo soo kaxaynayo loo soo hadiyeynayo kacbada oo waxa weye xaramka lagu qalayo ayaa la yidhaahdaa hadyi xoolahaasina waa bahiimatu lancaam waa geela iyo ariga iyo lo-da sad intaas ayuunbay waxa weeye uu noqdaa waana min shacaa'ir alislaam waana min shacaa'ir alxaji oo xajka marka ariga markaan ujeednina ido iyo riyaba waa isku mid wey oo waxa weeye nooc walba sideedda sanfi oo waxa weeye xoolahuba way ku bannaan tahay oo waxa weeye dhab iyo ladigba way ku bannaan tahay alxadiid athalaathun bacda almi'atayn xadiidka laba boqol iyo soddon can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tiri fataltu qalaa'ida hadyi nabiy sala allahu calayh waali wasalam huma ashcarahaa wa qalladahaa aw qalladtuhaa huma bacatha biha ila albeyt wa aqaama bilmadiina famaa xaruma calayhi shay-un kaana lahu xalaala xadiidkan waxay caaisha tiri radia allahu canha fataltu anaa soohay fatligu waxa weye waa marka shayga la samaynaayo oo xarigga la samaynaayo anaa soohay oo sameeyey qalaa'ida hadyi nabiy sal slam qalaa'idkuna jamcu qilaada waxa qoorta lagu xirtaa qilaada la yidhahda marka hadyiga wixii qoorta loogu xiri jiray ayaa loo jeedaa qalaa'idda markii hadyiga xaramka loo dhigayo waxbay qoorta loogu xidhaa calaamad lagu garta wey hadyi nabiy sala allahu alay slam hadyigii nebiga qalaa'iddii qoorta loogu xidhay anaa sameeyey huma ashcarahaa nebigu waa waa calaamadeeye oo waa ka dhiijiyey ashcarku waxa weeye waxa weeye kuruska ama meelaha maaragtay dhabarka ah ayaa sakiin lagaga sarayaa si dhiig uga yimaado oo dhiiggaa loogu garto marka haddii shayga dhiiggaana lagu garto xoolaha ah lagu arko qoortana in wax ugu xidhan yihiin la arko dadkoo dhan way yaqiineenoo inuu hadyi yahay oo xaramka loo hadeeyaa la garanayaa lama taaban jirin hadduu dhuma xataa qofku waa soo kaxayn jira oo xaramku keeni jiray waxay tiri waqalladaha markaasuu qoorta ugu xiray ow amase waxay tiri waa shaku raawiye qallatuhaa anaaba ku xiray nebiguna madiinuu joogaa huma bacatha bihaa nebigu waa diray hadyigii ila albeyti kacbadu u diray marka wa aqaama bilmadiina madiine ayuuna ku nagaaday waa sanadkii sagaalaad markii sideedaad la furtay maka sanadkii sagaalaad dhaqanka wuxuu ahaa carabta oo jaahiligii inay bannaanka intay ka yimaadaan iyagoo qaaqaawan iyo iska dawaafaan mushrikiin iska yimaadaan sanadkaa sagaalaad marka nebigu ma xajiyin madiine ayuu joogay abubakar baa hogaamiyey wixii dadkii xaj ka aadayey nebigu hadyi buu marka ka u diray oo waxa weye hadyi buu kacbada u diray oo waxa weye ku daray dadkii tegayey laakiin isagu madiine ayuu joog famaa xaruma calayhi kama xaaraam noqon shay un wax xaaraam ka noqday ma jirin kaana lahu xalaalan awal xalaalu ahaa halkaa xadiidka marka waxaa laga qaadanaya oo caaisha waxay naqashay dad macnaha intay kacbada u diraan xoolo iyagii markaa odhanaya mooday in iyaguna ixraam ku jiraanoo ay waxba xalaal u ahayn markaasay arrintaasay waxa weeye khaladkaas caddaynaysay oo waxay tihi anaaba saas sameeyey nebigana waxba xalaal kama xaaraam kama noqon marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa kow istixbaabu inay sunno tahay in loo diro xaramka hadyi loo diro inay sunno tahay oo waa loo diri karaa qofku waa u diri karaa hadyi oo xoolaha in loo diro loo hadiyeeyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay sunno tahay hadyiga in la calaamadiyo qoortana laga xiro dhiigna laga keeno taasi markaa waa arrin cibaado ah oo lagu garanayo calaamad weeye waana arrin aada iyo aad waxa weeye diinteenna ugu sugnaatay saddex waxaan ka garanaynaa ana alhadya laa yakunu ana almuudi kii hadiyeeyey oo hadyiga diray udxiyada hadda la mid ee qofkii diro oo kale oo xaramka u dira isagu ma noqonayo waxba xaaraam kama noqonayaan oo waxa weye sidiisii ayuu ahaanaya oo ma noqonayo qofkaasi qof waxa weeye wa xaaraam ka noqdeen waay ibn lmundir waxa uu yihi qaala aljamhuur jamhuur ulculamaa waxay yidhahdeen oo ay ku tageen hadduu qofku hadyi diro inuunan waxa weye isagii muxrim noqonaynin ilaa inuu xaaji yahay mooye sidoo kale waxaa laga qaadanaya jawaazu tawkiil in wakiil la samaysan karo hadyigii leannahu nebigu waa diray isaguna madiinuu ku haray dad buu usii dhiibay inuu marka cid baa wakiil uga ahayd waana la samaysan karaa sidayna ugu imaan doontaa xadiidka caliyi sidoo kale waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ana alafdal sida afdalkaa inay tahay in la diro iyada oo calaamadsan oo la diyaariyey oo waxa weeye calaamadii ka muuqato in la diro waxaa kaloo xadiidka laga qaataa maslaxadda raajixa oo waxa weeye in laga horumarinayo mafsadada hadda in neefka dhiig laga keeno xoogaa waa xanuun laakiin in shaygaan la garto inuu hadyi yahay oo calaamadiisi la garto maslaxad baa ku jirta sidaa daraaddeed ayaa ay u banaanaatay laakiin mar iyadoon wax maslaxada ku jirin xoolaha in la tacdiibiyo ma banaana xadiidka alxaadi wathalaathuun bacd almiyatain can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi ahda nabiyu sala allahu alayh wali wasalam maratan hanama ahdaa wuu hadiyeeyey annabiyu sala allahu calayh waalih wasalam maratan mar buu wuxuu hadiyeeyo xaramka u diray hanaman ari buu u diray xadiidkan markaa iyo xadiidkii hore ma isku midba ma isku xilliba mise waa kala labo waxa weeye sida daahirkaa inay kala laba xadiid yihiin oo waxa weeye laba xilli inay dhacday marka daahirka xadiidka waxaa laga qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam mar wax ka badan inuu hadyiga diray oo waxa weeye u diray kacbada ayaa laga qaadanaya leanna waxay tihi maratan ay markii kalena xoolo kaluu diray wey marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa alihdaa alghanam jawaazu lihdaai bilghanam in ari loo hadiyeyn karo kacbada ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sida aktharka ah hadyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam oo afdalkaa inuu waxa weeye hadiyo badan buu diri jiray xoolo weliba geel iyo waxa weeye ayuu ka sugnaatay saasay markaa geelaa u badnaa laakiin arina waa dhacday oo waxa weye wataa caaisha ayaa warinaysa xadiidka sani wa halaathuun bacd almiyatain can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga wariyey أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رسول نبي إلهي رأى وحو أركي رجلا ننبو أركي يسوق كحين عيا بدنه بدنه ونفك جيلا وهديغا وروط لوصو هديه حرمك فقال وحو النبي عليه الصلاة والسلام اركبها وارفول وحو الركوب كبغو قال وحو إنها بدنه waxa weye waa hadyi wey walbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illah marka waa hadyi buu yidhi oo in la dee fuulo ma rabo qaala waxa uu yidhi markaa irkabaa fuul mar labaad qaala waxa uu yidhi abu hurayra fara'aytuhu waxaan arkay raakibahaa isagoo saaran yusaayiru waxa weeye dhinac socdo waxa weeye la siman nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa weeye ayaan arkay wannaclu fii cunuqihaa kabbay ku xiri jireen oo waxa weeye markii ay waxa weeye doonayaan shaygaan in la garto inuu hadyi yahay ayay qoorta iyo kab ugu xiri jireen si loo fahmo waxa weeye inay tahay badana ayuu saa u samayn jireen wa fii lafdin qaala waxa uu yidhi qaala fi thaaniya markii saddexa markii labaad bu waxau ku yidhi ow ithalita markii saddexaad irkabhaa wayxak ow waylaka ow wayxaka labadan eray oo ah waylaka ama wayxaka asalkooda habaar bay ahaayeen oo dhibaataa kugu dhacda wey asalkooda laakiin waxa ay noqotay markii dambe caado carabtu lahaydoo waa kelmad markeeda hara- habaar ahayd laakiin markaan loolama jeedo habaar oo waxa weeye habaar ma aha soomaaliduna waa isticmaashaa in badan bay dhahaan qofkayban habaarayn warinkaari kugu dhacdaye saa samee Mm. marka habaar loolama jeedee waa ku boorin weeye lagu boorinaayo xadiidkaa marka waxa uu ka hadlayaa ma hadiga loo soo hadiyeeyo kacbada oo waxa weeye la calaamadiyey oo loo calaamadiyey inuu yahay hadi inta loo sii wada kacbada ma la isticmaali karaa ma laga faa'idaysan karaa ha ma laga faa'idaysan karaa ayuu ka hadlaya inay bannaan tahay in la in laga sii faa'idaysan karo oo ee lasii rakuub laga sii dhigan karo oo ayuu ka hadlayaa marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka kow tacdiimu alcarab lilhadi hadiga say u weynayn jireen ninkaani hadigiibuu wadaa saxaarahaasuu soconayaa muddo dheer baa la soconayaa inuu rakuub ka dhigto oo koro waa diiday oo waxa weeye caadi wuxuu rabay inuu isagu si u wado uu geeyo xaramka marka aad bay u weynayn jireen marka culamadu waxay dhahan waa bannaan tahay xadiidkaana laga qaadanayaa lilmaslaxa qofka bilwaadniga maantooda inuu lugeeyo waa daalaya hadduu marka rakuub kala haysto waxay dhahdeen waxa wanaagsan inuusan dee isticmaalin laakin hadday dantu kukali ku kalafto dantu ku kalifto oona wax kala haysan ha iyada ayuu markaa rakuub ka dhiganaya alxadiid athalith wathalaathuun bacda almiatain xadiidka laba boqol iyo soddon iyo saddex can caliy bn abi talibin radia allahu canhu qaal amaranii wuxuu i amray amarani annabiyu sala allahu calay wasalam nebiga ayaa i amray an aquuma inaan u istaago oon macnaha maamulo oon ka shaqeeyo calaa budnihi waa jamcu badana xoolihii nebigu soo hadiyeeyey geeli boqol geelu ahaa baa lihi oo cali iyo isaga xataa waa ka dhexeeyeen ba li calaa budnihi xoolihiisii hadiga ahaa waa xajatulwadaac inaan qalo oo waxa weeye nebigu markuu qaar qalay oo lixdan iyo dhowr buu gacantiisa ku gowracaalay bu cali markaa wuxuu inta kale adigu samee calaa budni ayuu i amray buu yidhi wuxuu i amray wa an atasadaqa bilaxmiha hilibkeeda inaan sadaqaysto qofku hilibka uu qalayo hadiga waxna wuu ka cunayaa saddex baa loo qaybiyaa in waxna laga cuno waxna la sadaqaysto waxna kayd laga dhigto oo maalmeha xajka iyo lasii cuno marka nebigu wuxuu amray wa an atasadaqa bilaxmiha hilibkeeda inaan sadaqaysto wa juluudihaa haraggeedana inaan sadaqaysto oo xataa haragga aan la cunaynin qofkii la harimaya wuu sadaqaysanaya waka kulli inaan sadaqaysto wa axlatiha wa ajlatihaa iyo waxa weeye a wa axlatihaa iyo waxa weeye waxyaalihii maryihii oo waxa weeye reeriyadii iyo wixii la saaray ha jim waaye ajalatiha ha wa ajalatihaa marka waa jamcu waxa weeye fardi wey hadda oo waxa weye waa jamci laakin fardigeeda waxaa la yidhahdaa jul ay macnaha bidami ljim jimka oo la godo ayaa la yidhahdaa macnaha loo waxaana lagu jamciyaa jalaal waxaana loo jeedaa oo macnaha loo jeeda wuxuu yahay waa reeriyada iyo waxa saaran iyo maradii la saarayey waxaasoo dhan marka waa jilatihaa reeriyadeedii iyo wixii saaraa oo dusheeda saaraa marye iyo waxa kulli inaan sadaqaysto wuxuu kaloo i amray wa an laa ucdiya inaanan siinin aljazaar kan qalaya oo xoolaha qalaya jazaar waa ninka xoolaha qala inaanan ka siinin minhaa shay-an ay lil ujre inaanan u siinin qofkaani neef walba uu qala wuxuu qaadanayaa kiro oo waxaway lacag baa la siinayaa shaqo ah marka lama odhanayo neefkii aada qashidba ujradaadii waxaad u qaadataa hilib la odhan maayo ee lacag ahaan iyo wixii lagu heshiiyey ayaa loo siinayaa wa qaala nebigu waxa uu yidhi naxnu nucdiihi annagaa siinayna min cindina agteenaan ka siinayna ha marka ujradiisii iyo shaqadiisii anaa siinaye e waxba hilib ha siini marka macnaha hilib ha siinta culimmadu waxay yidhahdeen ma aha in xataa sadaqa ahaan loo siinayo maya ee kiro loo siin maayo oo shaqadiisii la odhan maayo neefkaa iiqal intaasoo kiilana qaado hana iweydiinin waxa weeye lacag oo shaqadii lacagtii aad waxa weeye ku shaqaynaysa ha weydiinin la odhan maayo ee lacagtiisii waa la siinayaa uu ku shaqaynayey ko kabacdi markaa hilibka waxay sadaqada dadku la mid yahay waa laga siin karaa hilibkii oo sadaqa ahaan waa loo siin karaa oo haddaba soomaalidu waa sameeyaan udxiyada iyo qofka qalaa intay lacagtiisa siiyaan de haddana waxay siiyaan madaxa iyo haragga iyo wixii uu qaadan karoo dhan ayaa la yidhahdaa qaada hadaa rabtid waa sadaqa marka taasi dadkuu la mid yahay ee waxa weeye ujro loo siinmayo xadiidka waxaan ka qaadanaynaa ko mashruuciyat alhadyi hadyigu inuu mashruuc yahay leanna nebiga soo hadiyey wuu sameeyey isagii baana qalay alafdalna waxaynu ka qaadanaynaa in la badiyo oo waxaweye qofku hadduu awoodo hadyi badan inuu sameeyo oo waxaweye geel badan buu nebigu keenay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in la sadaqaysto wax alla waxa neefkaasi uu watoo dhan haraggiisa hilibkiisa reeryada saaran kulli waxba lagala noqon mayo waa la sadaqaysanaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ninka jazaarka ah waxa weye qaraya hilib ahaan loo siinmayo ujree waxaa la siinayaa dhaqaalihii lagula heshiiyey wixii lagula heshiiyey awel ama lacag ama wax kale kabacdi haddii sadaqa uu rabo waa la siinayaa sida dadka kale uu la mid yahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaasu tawkiil waxa weeye fii dabxiha in qof kale wakiilaha ka dhigan kartid oo kuu qala sida caliba uu nebigu wakiilka uga dhigtay alxadiid araabic wa halaathuun bacda miatain xadiidka laba boqol iyo soddon iyo afar qaala waxa uu yihi can ziyad can ziyad ibni jubayr qaala waxa uu yihi ra'aytu waxaan arkay ibna cumar ay cabdullahi ibni cumar cabdullahi ibni cumar baan arkay qad ataa u yimid calaa rajulin nin buu u yimid qad anaakha fariisiyey anaakh waa marka shayga la fariisiyo la arrumo oo waxa weeye uu jilbaha ku fadhiyo ayaa la anaakha waa la fariisiyey neefkii geeli ahaa qad anaakha wuu fariisiyey waxa weeye badana badanatahu neefkiisii hadyiga ahaa oo gawrici lahaa ayuu fariisiyey oo intuu xirxiray oo fariisiyey waa sida soomaalidu u qalaan yanxaruhaa markaa waxa weeye gawracayo doonaya iyadoo fadhida inuu gowraco fa qaala waxau yidhi cabdullahi ibni cumar ibcathaa war istaaji qiyaaman iyadoo taagan ibcathaa qiyaaman war waxaad sii daahashoo istaaji qiyaaman iyadoo taagan baad gowracaysaa muqayadatan lugta loo laabay oo lug laga xiray lugaha hore labada jeeniyo horaa mid la soo laabaa saddex ajin bay ku taagnaanaysaa dhuuntaa lagu dhufanayaa markaasay dhacaysaa sunnata muxamedin sala allah ala slam war waa sunnihii nebi maxamed calayhi salatu wasalaam halkan xadiidkan waxa uu ka hadlayaa qaabka neefka loo gowracayo qaabkee loo gowracayaa oo loo qalayaa hadiga ariga iyo lo-da iyaga waa la jiifiyaa oo waxa weye inta la jiifiyo ayaa markaa saa loo gowracaa inta madaxa lagu qabto gacanta bidixda ah halkan dacayda inta saa loo qabto ama macasha la yidhahdo ayaa markaas midigtana lagu gowracaa geelu waa ka duwan yahay saa laba dariiq baa jiro geela loo qalo innaga hadda soomaalidu qaabkeenu isticmaallo carabtu laftidooda haddeer in badan isticmaalaan waxa weeye neefkii way fariisiyaan markaasay way qarqarsiyaan qarqarsi baa la yidhahdaa xarig bay waxay kaga xirayaan jilbaha iyo waxay isku xirayaan halkaa qoorta marka neefkii ma boodi karo oo waxa weeye dhulkay ku dhejinayaan markaasay inta qabtaan dhunta ku dhuftaan oo gowracaan sidaa waxaa ka fiican marka sidii sunnaha nebiga ahayd calayhi salaatusalaam ayna u qali jireen geela neefka geela waa la istaajinayaa markii la istaajiyo labada jeeniyoo hore ayaa mid lasoo laala lasoo laabayaa xarig baa lagu xirayaa neefkii marka waa jeenigii waa laalan yahay saddex buu ku taagan yahay qofkii uu dhinac istaagayaa dhuuntuu kaga mudayaa tooraydii jag buu ku siinayaa markuu dhuunta kaga mudo ayuu markaa labada dhinac ugu dhufanaya neefkii boog buu isle uu dhacayaa marka arrintaa marka waxaa loo daliishaday fadkuru isma allaha calayha sawaaf marka sawaafka waxaa la yidhi ay iyadoo taagan fadkuru llaha isma calayha sawaaf faidaa wajabat junuubuha fakuluu minhaa dali markay dhacdo oo dhinac dhinac u dhacdona qasha baa la yidhi markaa cuna taas ayaa markaa hadyiga nebigana wakaa sunnihiisa waxaa in iyadoo taagan saa loo gowraco marka cabdullahi ibni cumar wuxuu leeyahy war sunnihii nebiga raac oo hasha sii daa ha fariisine taad sii daysid dhuundhow markaa dhuundhow bay yidhahdeen soomaalidu marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa sunnihii nebiga inay ahayd in neefka geela isagoo taagan la dhuundhabo oo waxa waya halkaa dhuuntaa lagu dhufto isaga oo taagan ayaanu ka qaadanaynaa waa sunnihii nebiga calayh isalaatu wassalaam waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inayna fiicnayn waxa weeye iyadoo fadhida in la gowraco ma fiicna leanna waa mukhaalafatu sunna caadada dadka in badanna maanta waxa weeye waa waxay sameeyaan iyagoo fadhiya ayay gowracaan marka waa arrin sunnaa oo iyadoo taagan baa fiican laakiin arrin laleeyahay qofkii mukhaalafuu ku dhacay oo dembi buu ku dhacay ma aha baabu lgusli lilmuxrim qofka waa baabka labiyo tobnaad oo kitaab alxaji qofka muxrimkaa ma qubaysan karaa oo madaxiisa ma dhaqi karaa ayuu baabkaani ka hadlaya xadiidkan uu soo wado ayaa caddaynay alxadiid alkhamis wathalaathuun bacda almiyaatain xadiidka laba boqol iyo soddon iyo shan can cabdillaahi bni xunayn waa taabici ayaa waxa uu yidhi ana cabdullaahi bni cabbaas cabdullaahi bni cabbaas radia allahu canhuma walmiswar ibni makrama waa waa saxaabi isna radia allahu canhu labadooduba saxaabadii yaryaraabay ahaayeen oo dhalinyaro ahaa ayaa ikhtalafaa iskhilaafay bil abwaa iyagoo jooga meesha abwaa la yidhaahdo oo waxa weye ayay isku khilaafeen xilligii xajka fa qaala cabdullaahi ibni cabbaas waxa uu yidhi yaksilu lmuxrimu ra'sahu qofka muxrimkaa waa u bannaan tahay madaxiisa inuu dhaqo fa qaala waxa uu yii marka u bannaan tahay qaala waxa uu yidhi ninkii warinayey wa qaala almiswar miswar baa waxa uu yidhi laa yaksilu lmuxrimu ra'sahu madaxiisa ma dhaqaayo marka waxaa la isku khilaafay qofka muxrimkaa madaxiisa ma dhaqi karaa ma qubaysan karaa mise ma qabaysan karo cabdullahi ibni cabbaas wuxuu fadooday inuu qubaysan karo oo dhaqi karo cabdula ninka la yadhaha miswar ibn makramana waxa uu yidhi maya ma dhaqi karo qaala cabdullahi ibni cabbaas baa waxa marka qaala waxa uu yidhi ninkii taabiciga ah oo warinayey oo cabdullahi ibni xunayn ayaa waxa uu yidhi fa arsalanii waxaa i diray ibnu cabbaas cabdullahi ibni cabbaas baa i diray oo wuxuu igu yidhi orod u tag ilaa abu ilaa abi ayuub abi ayuub alansaariy waa saxaabi weyn oo labadooda ka weyn oo min kibaar saxaaba ah ayuu marka cabdullahi ibni cabbaas markay labadaan iskhilaafeen ayuu wuxuu yidhi orod u tago waxaad soo weydiisaa arrintan marka waxau yidhi fa arsalanii wuu i diray ibnu cabbaas baa i diray cabdullahi ibni cabbaas ilaa abi ayuub alansaariy saxaabigii weynaayo abu ayuub alansaari ayuu ii diray radia allahu canhu fawajadtuhu waxaan soo weydii buu yidhi fawajadtuhu waxaan helay yaktasilu isagooba qubaysanaya bayna alqarnayni laba tiir dhexdood qarnigu waxa weeye ee tiirarka tasaa loo taago kuwa ceelka lagu shuboo kale iyo macnaa laba tiir buu intuu meel ka taagay ayuu markaa mara ku xirtay dhexdeeda labada tir dhexdooda mara ku xirtay oo waxa weeye uu dadka iska xijinay yaqtasilu bayna alqarnayni wa huwa yastatiru isagoo waxa weeye yustataru isagoo la asturayo bithawbin yustataru bithawbin mara lagu asturayo macnaha labadii tiir baa inta mara labada gees loo labada daca loogu xiray ayaa markaa dadka laga xijinaya maradaa isagoo qubaysanaya qof waxa weeye ahalkiisa khaadimkiisana iyo ama xaaskiisa wax lamidana waxay ugu shushubaysay biyaha qofkaa biyaha ugu shubay lama sheegin marka qofkaa wuxuu ahaa ma addoon uulayaabay ahayd ma qof kale waa lama sheegin qaala wuxuu yidhi fasallamtu waan salaamay calayhi dushiisaan salaamay waxaa yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah fa qaala waxau yidhi man haada uu ila hadlo wuxuu yidhi yaa weeye ile hadda isagu uma jeedo maraa ka xigta faqultu waxaan ku yidhi ana cabdullaahi bni xunayn waxaan ahay cabdullaahi bni xunayn ayaan ahay oo maxaad u timid arsalanii waxa isoo diray ilayka xaggaaga iisoo diray ibnu cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaas baa isoo diray yas'aluka waxa uu ku weydiinaya kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu calay wasalam yaqsilu ra'sahu halkaan aad aan u fahamno cabdullahi ibnu cabbaas ma dhihin ma la qubaysan karaa mise lama qubaysan karo baa la isku hayey laakiin cabdullahi ibnu cabaas inuu cilmi u haystay arrintan oo hore axaadiista u maqlay ama uu arkay ayaa arrintaani caddaynaysaa oo wuxuu yidhi kayfa kaana rasuulu llahi sal slam yaqtasilu yaqsilu seebuu u dhaqi jiray ra'sahu madaxiis ma dhihi nebigu ma qubaysan jiray ee wuxuu yidhi seebuu madaxiisa u dhaqi jiray wahuwa muxrimun isaga oo muxrim ah oo xajka ku jira ayuu weydiiyey qaala waxau yidhi raawigii fawadaca abu ayuub yadahu calaa thawbi maradii uu isku asturayey ayuu gacantiisa dusha ka saaray fadacdaca hoos buu u dhigay xataa badaa lii ra'suhu ilaa madaxiisa ii muuqday uma qaala waxa uu yidhi liinsaanin yasubu calayhi qofkii uu shubayey almaa biyaha uu shubayey ayuu wuxuu ku yidhi usbud ku shub madaxayga biyaha ku shub oo waxa weeye iigu shub ayuu yidhi fasaba calaa ra'sihi madaxiisuu ku shubay uma xaraka ra'sahu biyadayhi gacmihiisii ayuu ku dhaqdhaqaajiyey oo marmariyey xaraka isaa ugu dhaqdhaqaajiyey oo marmariyeyoo ku dhaqay fa aqbala bihimaa labadiisii gacmood buu saa ugu qaabilsiiye wa adbara gadaal buuna geeyey macnaha madaxii buu marmariyeyoo ku dhaqay labadii gacmood uma qaala waxa uu yidhi haakadaa ra'aytuhu sala allahu calayh waali wasalam yafcalu saasaan arkay isagoo samaynaaya ay muxrimna ah waadix wey marka oo cabdullahi ibn cabbaas ayaa markaas sawaabtii hayey wa fii riwaayatin faqaala almiswar miswar baa waxau yidhi libni cabbaas markii jawaabtii saa noqotay laa umaariika bacdaha abadan weliga dib dambe kuula doodi maayo wax damba kugu qabsan maayo niyow waad iga cilmi badanta macnaha miraa bay ka timid umaariika iyo macnaha kulama doodayo dood dambe kula geli maayo qaala sheikhu wuxuu yidhi alqarnaani alcunuudaani waa labada tiir alladani tushaddu fiihim alkhashaba macnaa waa laba tiir oo waxaway saa inta loo taagay maradii markaa labada haroosaa looga loogu xiray wey xadiidkan marka wuxuu inoo caddaynayaa oo inoo waadixiyey oo khulaasadiisu ay tahay inay isku khilaafeen cabdullahi ibni cabbaas iyo waxa weeye almiswar ibnu makrama inuu qofka muxrimkaa ma qubaysan karaa mise ma qubaysan karo cabdullahi ibn cabbaas waana sawaabtii helay sidaas daraaddeed abu ayuub alansaariy ayuu u dire ayuu u diray oo dee ka weynaa oo waxa weye ka cilmi badnaa marka suu caddeeyey qaabku ficil buu ku tusay iyo qowlna isugu daray labadiiba kow marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa jawaasu inay banaan tahay qusl lmuxrim qofka muxrimkaa madaxiisa inuu dhaqi karo waana jirkiisa dhanna waa dhaqi karaa waa qubaysan karaa wax dhibaata oo ay leedahayna ma jirto wey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu imraari alyaddi calaa shacri ra'si macnaha madaxa inuu biyaha markuu ku shubo inuu gacantiisa ku dhaqdhaqaajin karo oo haddii wax markaa tim iyo go-o inays wax dhibaataa lahayn waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday daliil baa laga qaatay calaa jawaazi almunaadara laba qof inay waxa weye masaa'il cilmi ah in la isku doodi karo la isku khilaafi karo laakiin calaa cilmin baa la rabaa ee lama raba dood iyo muran cilmi baa la rabaa hadhowna cilmiga loo hogaansamo markii la helo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaaz khabar alwaaxid macnaha inay banaan tahay qubulu khabar lwaaxid liannahu ninkan cabdullaahi ibnu xunayn keligiisu ahaa saxaabadu u direen abu ayub uu diray markuu abu ayub u tegeyna ma uu dhihin yaa kaaga markhaantiya inuu ibnu cabaas ku soo diray iyaguna markii hadhow uu jawaabta u keenay waa aqbaleen oo may dhihin yaa kula joogo oo kaaga markhaantiya waka waxaanu kaloo ka hadlaynaa jawaasu salaam in la salaami karo cala lmutadaahir kan isdaahirinaya hadduu marka culamadu waxay dhaha masquul iyo ku jiro iyo dee saxara iyo kaadi iyo waa ka duwan tahay laakiin qof meel ku qubaysanaya oo kale oo asturan waa la salaami karaa isna salaamta waa radin karaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa in la is-asturo inay sunno tahay culamadu marka waxay idhahdeen haddii meel banaan uu qofkii joogo kale saa isku asturo waa sunne laakiin hadday dhacdo inuu dad iyo arkayaan waa waajib inuu is-asturo waxaanu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu listicaanati fi tahaarati bilgayr ninku waxa weye xaaskiisa iyo khaadimkiisa iyo waxa inay wax ugu khidmayn karaan oo waxa weeye u adeegi karaan ayaanu ka qaadanayna waxaanu kaloo ka qaadanaynaa su-aasha cabdullahi ibni cabaas uu weydiiyey oo uu ku qayday seebuu nebigu samayn jiray waxay ka garanaynaa inuu cabdullahi ibni cabaas arrintan cilmi u lahaa inuunan cilmi la-aan uuna ninkan kula doodin ee arrinta uu cilmi u haystay ayaanu ka qaadanaynaa marka in la qubaystana waa banaan tahay mana aha min khasaa'isi nebiyi ma aha ee waa ummadda oo dhan qofku waa qubaysan karaa wax dhibaataana male baabka saddex-iyo tobnaad baabu lfaski baabu faski alxaji ila alcumra in la faskiyo faskigu waa furitaan wey in la furo xajkii oo loo bedelo cumro macnaha markii hore qofku wuxuu xirtay waxa weeye wuxuu xirtay markii hore xaj inuu bedelo marka xajkii oo u bedelo cumro sidii saxaabada nebigu uu amrayoo tabato ay sameeyaan alxadiid asadis wathalaathuun bacda almiatain can jaabir ibn cabdillahi radia allahu canhuma jaabir ibn cabdillah wax laga weri qaale waxau yidhi ahalla annabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam wa asxaabuhu nebigu waxa uu xirtay oo ihlaalkiisii waa rafcu sawti waa marka la xiranaye wuxuu ku dhawaaqay iyo saxaabadiisiiba bilxaji waa markii ugu horreysay xaj bay ku dhawaaqeen labayka bilxaj ayay dheheen walaysa maca axadin mid iyaga ka mida walaysa maca axadin minhum hadyun mid hadyi watayna kuma jirin gayra anabiy sala allahu calay wasalam nebiga mooye wa dalxa iyo dalxa mooye adugu waa jireen baa la yidhi saxaabo kaloo wadatay laakiin jaabir waxa uu ka hadlay intuu isagu arkay marka nebiga calayhi salaatu salaam iyo dalxa keliya watay baa la yidhi hadyi intooda kale hadyi ma wadan waaya marka xaj baana lagu dhawaaqay waa markii dulxulaybiya laga xiranayay waqadama caliyun caliyu bn abi aalib baa waxa uu ka soo galay min alyaman isagu yaman buu jiray markuu xajka nebigu kasoo xajiyayey madiina caliy bn abi aalib yaman buu ku maqnaa yaman buu kasoo xajiyey xujaajta soo kaxeeyey markaasuu waxa uu sameeyey faqaala waxa uu yidhi caliy bn abi aalib fiqigiisa iyo waxa weye balfiri waxa uu yidhi ahlaltu waxa aan xirtay bima ahalla bihi nabiyu sala la sl wixii nebigu xirtay anigu waxaan xajiyayaa wixii nebigu xajiyey oo ama qiraan ama tamatuc ama ifraad wixii nebigu xirtay un baan xirtay aniguna ha wa amara anabiyu sala allahu calayh waali wasalam kabacdi baa markaa nebigu wuxuu amray markii mad maka la yimid asxaabahu saxaabadiisiba wuxuu amray an yajcaluuhaa inay ka yeelaan xajkoodii cumratan cumro inay u bedelaan oo maxay samaynayaan fayatuufuu way dawaafayaan bilbeyti ay beytkay dawaafayaan oo sacyigiibay samaynayaan uma yuqasiruu way gaabinayaan timahooda wayaxillu wayna xalaal noqonayaan wayaxillu wayna xalaal noqonayaan ilaa wuxuu nebigu ka soo reebay marka ilaa man kaana macahu alhadyu ilaa qofkii hadyi watay mooye kaas isagu ma xalaal noqonayo fa qaaluu waxay yidhahdeen marka tamatuc buu amray fa qaaluu waxay yidhaahdeen markay tawatucii sameeyeen ayay waxay yidhaahdeen maalintii dambe markii loo baxayey waxa weeye yowmu tarwiya la baxayo mina la aadayey ayay waxay yidhaahdeen iyagiiba isweydiiyey nantaliqu waxa weeye ma baxaynaa ilaa minaa mine miyaan aadaynaa wa dakaru axadinaa dakarka mid annaga naga midana yaqduru oo waxa weeye biyo ka da-ayaan waa kinaaye macnaha waxay ka wadaan annagoo xala dumarka iyagii la seexanay oo jimaac samaynay oo jinaabo mardhow ka qubaysanay miyaan haddana waxaan aadaynaa mina arrintaasay la yaabeen oo arrinay yaqiineen ma aha fa balaga dalika annabiy sal l sl nabiga ayaa arrintii gaartay fa qaala waxa uu yidhi fa balaga dalika annabiya sala la sl nabiga ayaa arrintii gaartay fa qaala markaasuu waxau yidhi low istaqbaltu min amrii haddii arrinkayga uu hadda ii ahaan lahaa mastadbartu wixii tegey macnaha maalintii horeon hadyiga soo kaxaynayay hadday maanta ahaan lahayd oy maanta suurtagal ii ahaan lahayd maa ahdaytu ma soo hadiyeen hadyi ma soo kaxeeyeen oo waxa weeye maa suqtulhadyi hadyi ma soo kaxeeyen riwaayada kala ahayen walowlaa anna maci lhadiya haddaan hadyi ila jiri lahayn la axlaltu waan xalaal noqon lahaa sidiinoo kale ayaan aniguna xalaal noqon lahaa oo waxa weeye idinla mid baa noqon lahaa qaala waxau yidhi waxaadat caaisha caaisha ayaa xaydkii ku dhacay fa nasakat almanaasika kullaha waxyaalihii xujaaju samaynayay dhan manaasigtii xajka kulli way samaysay gayra annahaa lam tatuf bilbeyti beytka ma ayna dawaafin ha leanno beytka waxa weye nabigaa u diido wuxuu yidhi ifcali ma yafcalu alxaaja hayra an laa tatuufii bilbeyti walaa tusalli marka xaydkii baa ku dhacay marka ma ayna dawaafin beytka waka falamaa daharat markay waxa weye falamaa dahurat markay daahir noqotay xaydkii ka dhammaaday daafat bilbeyti beytkay dawaaftay qaalat markaasay waxay tidhi nabiga calayhi sala slam waxay ku tiri yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow yantaliquuna dadkii ma tegayaan bixajin xaj wa cumratin iyo cumro wa antaliqu aniguna ma baxayaa bixajin keliya xaj keliya miyaan la baxaya fa amara waxa uu amray nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdillahi cabdiraxmaan ibni abi bakar waa walaalkeede ayuu wuxuu amray an yakruja macaha inuu la baxo kaxeeyo ila tanciim meesha tanciim la yidhaahdo oo waa khaarij alxaram markaas halkaa geeyo ay soo xirato faactamarat bacda alxaji xajkii ka bacdi ayay cumradii samaysay xadiidkan wuxuu inoo caddaynayaa markaa markii ugu horreeyey nabiga calayhi salatu salaam iyo saxaabadu inay xaj soo xirteen markii xajkii lasoo xirtay dadkii labaa loo kala baxay qof hadyi soo kaxeeyey iyo qof aan hadyi soo kaxayn xadiidkaa wuxuu sheegay nabiga calayhi salatu salaam iyo dhalxa inay hadyi wateen dadka inta kalena aana hadyi wadan nebigu wuxuu yidhi qofkii aan hadyi wadanow xajkaagii bedel oo faski samee waxaad u bedeshaa cumra oo cumro xiro oo cumro samee markaad cumrada samaysidna xalaal noqo ilaa maalinta sideedaadka la gaaraya xalaal baa tahay kabacdi markii sideedaadka la gaaro xajkii bilow arrintaa markay yeeleen saxaabadii oy maalintii dambe sideedaadka u baxayeen bay isweydiiyeenoo waxay yidhaahdeen innaga oo haddeer dumarkeennay xala la seexanay miyaynu haddana mina aadaynaa maanta oo jimaacii bay kinaayoonayaan markaasaa nebigu markay gaarto wuxuu yidhi anigaba waxa ay xanibay hadyigee waan xalaal noqon lahaa intaa waa inta hore masaladan kale oo ku daray caaisha radiallahu canha baa xaydkii ku dhacay nebigu wuxuu amray inay camalka dhan samayso ilaa dawaafka mooye dawaafkii dib baa u dhigtay markay daahir noqotay ayay dawaafkiina samaysay caaisha marka halkaa waxay tiri nebiga intay la hadashay rasuulka ilaahi dadku cumro iyo xaj bay guteen aniga laakiin cumradiibaa iga maqan oo xaj keliyaan sameeyey maadaama xaydkii igu dhacay markaasuu u idmay inay waxa weeye banaanka inta u baxdo walaalkeed kaxeeyo maxram u noqdo leannu maxram la-aan ma baxayse inay soo xirato oo cumro samayso masaladan marka dambe aad bay dadku ugu khaldamaano waxay moodaan dadkoo dhan inay u bannaan tahay wayna arki doonaa arrintaani arrin gaba waxa weeye arrin qofkii xayd saas oo kale ku dhaco ayaa waxa weeye loo suneeyey ee ma aha qof walba inuu iska samaynayo waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidka kown nabiy sala allahu alay wasalam nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu soo xirtay iyo ciddii la socotayda hadi had wuxuu soo xirtay xaj markii ugu horreysay waxaana nabiga calayhi salaatu wassalaam hadigiina waa soo kaxeeyey wuxuuna dadkii kale oo hadiga ka soo tegeyna waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inay bannaan tahay in hadiga laga soo tago leanna dadku say u banaayeen hadyi ma wadan way bannaantah in lasoo kaxeeyana waa bannaantah waxaanu kaloo ka qaadanaynaa fiqhu waxa weeye cali bna abi aalib liannahu waxa uu ku xiray xajkiisii xajka nebiga calayhi salaatu wassalaam waana arrin bannaan in qof kale wuxu uu xirtay baan xirtay qofaad isleedahay markaas cilmi iyo wanaag iyo aad ku dayanaysid waa lagu xidhan karaa marka jawaazu tacliiqi alixraami bil bilgayr way bannaan tahay bay yidhahdeen culamadu sidaa uu sameeyey cali bn abi aalib oo kale nebiguna kuma inkirin waxaanu kaloo ka qaadanaynaa nabiga calayhi salatu salaam midda shanaad inuu amray saxaabadiisi inay xajki bedelaan oo u bedelaan cumro ciddii aan soo kaxayn weeye hadi haddaba haddii nebigii amray marka oo waxa weeye sidaas uu nebigii amray waxa weeye in saa loo raaco weye markay markaas yeeleen oo amarkii qaateen ayay waxay qariibsadeen innaga oo hadda dumarkeenni xala la seexanay miyaan u baxaynaa mina markaasuu nebigu u caddeeyey tamanigaa marka nebigu sameeyey oo waxa weeye uu tamaniyey inuu isaguna saasoo kale la sameeyo saxaabada leannu hadduu saxaabada la samayn lahaa oo ku dayan lahaayeen iyaguna shaki ma galeen oo waxa weeye ma aynan ka shakiyeen arrintooda ayuu nebigu tamaniyey marka tamanigaa waxaa laga qaatay sida afdalkaa inuu yahay inaan hadyi lasoo kaxayne meesha laga gato oo haddana badanaa idadan usoo kaxaysa meesha laga gataa marka jawaazu tamani inay bannaan tahay in la tamaniyo oo waxa qofkii uu yidhahdo haddaan saa yeeli lahaa weliba waxay dhahan culamadu waa cibaadaadka wixii kaa taga laakiin adduunyada ma fiicna ba lii waxaanu kaloo ka qaadanaynaa sacyiga dawaafka iyo inuu waxa weeye dahaaro waxa weeye sacyigu inuu bacda dawaaf yahay qof waxaanu kaloo ka qaadanaynaa qofka dumarka oon daahirka ahayn inayna dawaafi karin beytka oo xaaraam ka tahay oo aan loo ogolayn ayaynu ka qaadanaynaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu lityaani bilcumrati bacda alxaj in lala imaan karo cumro bacda alxaj laakiin waxay dhahdeen culammadu waa qofkii saasoo kale cududaar leh oo dumarka iyo wixii lamida laakiin qof cumradii awal sameeyey inuu haddana cumro labaad baan samaynaya se waa khilaafu sunna leanno nebigu ma samayn saxaabadiina ma samayn oo waxa ay ku daydeen nebiga calayhi salaatu wassalaam arrintaa marka ma habboona dad badan baana maanta aad iyo aad u sameeya oo waxa weeye aan maaragtay arrintaa aad iyo aad u fiirin wey haddaba halkaas xadiidkaana saas ayuu inoo caddaynayaa culummadu marka waxay isku ijmaaceen inay waxa weeye saxaabada ciddii aan hadyi wadan oo saxaabada la socotay fi xajati alwadaac inay xajkoodii u fasakheen oo nebigu amray inay u fasakhaan cumro laakiin waxay isku khilaafeen markay taa isku ijmaaceen ay waxay isku khilaafeen arrintaani ma saxaabaday gaar ku ahayd amarkaas mise waa ilaa yawmi alqiyaama oo waxa weeye cid walba u bannaan tahay aksarka culammadu waxay qabaan inay tahay arrin bannaan oo caam ah leannahu nabiga calayhi salaatu wassalaam markii la weydiiyey oo suraaqat ibni maalig iyo weydiiyey sida imaam annasaa-i ay warinayaan ayuu wuxuu yidhi ma annagay gaar noo tahay mise waa dadkoo dhan markaasuu nebigu wuxuu yidhi bal lilabad weligeed waa jiraysaa xadiid kale nabigu wuxuu ku yidhi dakhalat alcumratu fi lxaji ila yawmi alqiyaama waka marka culammada agsarkeeda saasay ku tageen inay arrintaasi qofku hadduu xaj xirto inay fiican tahay inuu u bedelo waxa weeye cumro oo amarkii nebiga qaato qaar baa culammada yidhi ilaa wa ilaa waa waajib laakiin waajib ma aha ee waxa weeye sida ay badan tahay oo adilada u badan tahay oo sunne in qofku uu bedelo laakiin ifraad qofku waa iska samayn karaa oo mufrad waa xajin karaa waayo axaadii badan buu nabigu ku amray oo uu yidhi sameeya waxaan idin leeyahay sameeya oo waxa weeye qaata marka culamada qaar baaba gaarsiiyey inay waajib noqonayso wallahu aclam alxadiid asaabic wa halaathun bacda almi'atayn xadiidka soddon iyo toddobo waxa weeye laba boqol soddon iyo toddoba xadiidka odhanaya waxa uu yihi can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaal qadimnaa maca rasuuli illahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi baan la soo galnay wa naxnu naquulu annagoo odhanayna labayka bilxaji xaj annagoo ku dhawaaqayna fa amaranaa wuxuuna amray rasuulu llahi sal sl rasuulka ilaahay baana amray fajacalnaaha cumra waa xadiidkii horeo kale fajacalnaaha cumra cumra ayaanu ka yeelnay marka xadiidkii hore intuu inoo faaidy inoo faa'iideynayaa oo sii adkaynayaa inuu nebigu amray inay xajkoodii cumro u bedelaan alxadiid athaamin wathalaathuun bacda almi'atayn can cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhuma qaal qadima rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahi baa soo galay wa asxaabuhu iyo saxaabadiisii sabiixata raabica subaxdii afraad min dilxija oo bishii xajka macnaha way markii hore xaggay ka soo lugeeyeen middaa la soo lugeynayey subaxdii marka afar ay ahayd oo min dilxija ayaa la soo galay waxa weeye ayay soo galeen maka sabiixata subaxnimadii barqadii raabica min dilxija ayay soo galeen muhimiina iyagoo ku dhawaaqaya bilxaji xaj ku dhawaaqaya ujeedaa mar alla markii ay maka soo galeen baa la bedelay fa amarahum wuxuu nabiga amray an yajcaluuha inay ka yeelaan cumratan cumro inay ka yeelaan fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah oo markaa ay xalaal noqdaan an yajcaluuha cumratan oo ay xalaal noqdaan fa qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuula allah rasuulka ilaahayo ayulxilli xalaalnimadu waa tee macnaha kulli ma xalaal noqonaynaa mise dharkii iyo lebis iyo waxaasaa noo xalaala oo dumarkii iyo ma noo xalaal yihin qaala nabigu wuxuu yidhi alxillu kulluhu haa wax walba waa idii xalaal kulli waa idii xalaal ee waxa weeye xalaal noqda ayuu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam halkaan marka xadiidkaana wuxuu inoo faa'iideeyey xalaalnimada loo jeedo inay tahay kulli oo waxa weeye lawada xalaal noqonayo oo aan waxba laga reebaynin alxadiid ataasic wa halaathuun bacda almi'atayn xadiidka laba boqol iyo soddon iyo sagaal isaguna waxa uu ka hadlayaa weli waxa weeye arrintaas ayuu weli ka hadlaya oo waxa weye baabulfaski buu ku jira waxau yidhi can curwata ibn zubayr radia allahu canhuma qaala waxa uu yidhi su-ila usamat ibn zayd usama ayaa la weydiiyey ibn zayd oo maxaa la weydiiyey qaabkii uu nebigu u soconayey oo waxa weeye markii uu ka soo dareeray carafa ayuu xadiidkaani ka hadlayaa marka baabulfasliga kuma jiro baabka dambe ayaynu ku daraynaa insha allahu tabaaraka watacaala marka axaadiidtaa khulaasadeedu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo saxaabadiisa markii ay soo baxeen oo maka ka madiine ka soo baxeen waxa ay soo xirteen xaj ayay ku soo dhawaaqeen markay xajkii ku soo dhawaaqeen oo ay xaj soo xirteen markay maka yimaadeen oo ay maka soo galeen ayaa nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wassalaam inay u bedelaan waxa weeye cumra oo fasakhaan xajkoodii oo cumro u bedelaan markay cumro u bedelaanna inay xalaal noqdaan xalaalnimadaasna waa xalaalnimo taam ah oo dhammaystiran oo wax walba inay xalaal u noqdaan ayuu amray kabacdi markaa maalinta sideedaadka maalinta sideedaadka in loo baxo markaa waxa weeye xajka la aado oo loo ambabaxo taas ayay marka axaadiistaas oo dhan caddaynayaan amaa marka ma waajiba oo in la fasakho mise waa sunne culamada in badan waxay ku tageen inay waajib tahay leannahu sunnaha nb amarka nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa keenaya waalamru yadullu cala alwujuub bay yidhahdaan usuuliyiintu culamada qaarna waxay yidhahdeen maya arrintaana waa sunne ee waajib maaha wallahu aclam wabillahi tawfiiq